بsم الlh الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رsuuل الlh صلى الله عليه وسلم رb cلمنا mنه ma جhلna وذkrna mنه ma نسيna waa caشhaرkii afartan iyo kowaad waa صxaabiga la yihaahdo cabaad بن bشhri ثaلaaثaة sadex oo min alansaari reer ansaareeda lam yakun mausan ahayn axadun axad oo lam yakun mausan ahayn axadun axadihi yasmuu kii kala sareeya yasmuu kii kala sara mara calayhim dushooda fadlan fadli qofna fadli kalama sara mari jirin waa saddexdee sacd bnu mucaadin wa usayd bnu xudayr wa cabaad bnu bishrin oo saxaabigaan ah caaishatu umu lmu'miniin baa tiri cabaad bnu bishrin ismu waa magac magacaasoo wadiicun ifaya mushriqu nuuraya fii taarikhi fii taariikhi dacwati almuxamadiya dacwada muxamadiyada taariikhdeeda waa magac nuurayo ifaya ina shatahu haddaa magacaa ka dhex raadisid magaca cabaad binu bishrin haddaa ka dhex raadisid ka dhex yaboohisid bimacnaa dalabtahu aad ka dhex dalabto aad ka dhex raadiso bayna alcubbaadi dadka caabidiinta adoo cibaadayso cibaadada badan ee zuhaadda ah haddaa ka dhex raadisid wajadtahu waxaad ka helaysaa attaqiya mid taqi ah nin taqiya annaqiya ee nadiifah qawaama alleyli hameen istaagid badan biajzaa'i alqur'aani qur'aanka jusasyaalkiisa hameenkii qiyaamuleyl ugu istaagid badan waa haddaad taadid cubbaadda dhexdooda wain dalabtahu haddaad ka dhex dalabtid bayna alabdaali geesayaasha dhexdooda ee loo tarjamaysay haddaad ka dhex raadisidna alfaytahu waxaad ka helaysaa alkamiya geesiga alxamiya ee daran khawaada almacaariki macaarigta macrakooyinka dagaalada dhumbashada badan muxuu dagaalada u dhexe dhumbasho badan yahay iclaa'an saramarin darteed iyo koryeelid likalimati illaahi ilaahay kelimadiisa wa in baxadta haddaa ka dhex baxfidid eryadaa la kala duwayaa in nashatahu buu tii hore yidhi tii labaadna waa in dalabtahu tii saddexaadna waa in baxadta canhu waa isku wada mid haddaa ka dhex baxfidid bayna alwulaati wulaadda iyo madaxda dhexdooda ra'aytahu waad arkaysaa alqawiya baad ka helaysaa ku arkaysaa mid qawi ah almu'tamana ee la aamino aamina loo aamino calaa amwaali almuslimiina muslimiinta xoolahooda xataa qaalad caaishatu ilaahay ka tiri fiihi saxaabigan cabaad ah iyo wa fitnayni aakharayni laba nin oo kale oo min bani qowmihi isla tolkiisa ah halaaatun saddex bay tiri oo min alansaari lam yakun axadun axad muusan ahayn yasmuu kii kala sara mara calayhim dushooda fadlan fadli kulluhum saddexduba min bani cabdilashhal reer bani cabdilashhal weeye sacdu bnu mucaadin waa nabadoonka weynaa waa sayidkii wa usayd bnu xudayr wa cabaad bnu bishrin labadana waa labadii ninoo nebiga markii ay ka tageen habeenka mugdiga ah iftiinku hor qaadayey iftiinku u ifayey weeyaan labadan si gaar iskugu xirnaayeen usayd bnu xudayr iyo cabaad bnu bishr kaana cabaad bnu bishrin alashhaliyu wuxuu ahaa xiina laaxa markou ifay fii aafaaqi yasriba madiina jihooyinkeeda awalu shucaacin markuu ifay shucaaci kii ugu horreeyey oo min ashicati alhidaaya nuurkii ugu horreeyey wey oo min ashicati alhidaayati hidaayadii almuxamadiyati nuurarkeeda ka mid a markay u horreyso oo halkaa iftiinkaa nebigu gaaray fatan wiil buu ahaa dhallinyara kow kaasoo mawfuura shabaabi dhallinyarnimadiisu dhammaystiran tahay mawfuur buuxdo kaasoo qada alihaabi maqaarkiisu jilicsan yahay dubkiisu dub dhaday oo nin weynaaday maahayd maqaar jilicsan macnaha iyo jir dabacsan oo dhallinyaro ah ayaa maqaarkiisu ahaa tacrifu fii wejhi wejigiisa waxaa ka garanaysay nudrata alcafaafi cafiifnimada iftiinkeeda iyo waduhri wanaagga iyo duhriga nudradeeda iyo birbirkeeda iyo iftiinkeeda wa talmaxu waxaad arkaysay fii tasarufaatihi tasarufaadkiisa iyo shaqooyinkiisa waxaad ka dhex arkaysay rasaanata alkuhuuli garmadownimo ya iyo ninnimo rajaxnaanteed rasaana rasaanata alkuhuuni waxa weeyaan kuwa ragga meeldhexaadka ah oo garmadoobaha ah kuwaas caqligooda rajaxan oo kale ayaa ka dareemaysay tasarufaadkiisa ku arkaysa cala araqmi iyadoo lala qabo min annahu isagu lam yakun inuusan ahayn id daaka wakhtigaas qad jaawasa mid gudbadoo dhaafay alkhaamisata waalcishriina min cumurihi cimrigiisa shan iyo labaatan mausan dhaafin cumrigiisa asaciidi wanaagsanaa waqad ijtamaca waxaa soo ururay waqad ijtamaca wuxuu la kulmay dheh ila adaaciyati daaciyihii daaciyii weynaa almakiyi makiga ahaa ashaabi dhallinyaradahaa muscab ibni cumayr saxaabigaasoo la kulma oo is heleen oo madiine yimid oo dadka diinta iyo dacwada ugu yeerayay fa sarcaana maa waxaa deg deg badnaa allafat inay duntay ama xiriirisay bayna qalbayhimaa labadaa kulantay labadooda qalbi muscab iyo cabaad awaasiru liimaani iimaanka xargihiis rawaabid waxyaalaha isku xidha awaasiru liimaani iimaanka awaasirtiisa iyo waxyaalihiisa wax isku xidha baa haddiiba labadooda qalbi isku xidhay isku duntay macnaha waay wawaxadad waxaa midaysay bayna nafsayhimaa labadoodii nafood kariimu shamaa'ili shamaaisha iyo sifaatka teeda wanaagsan iyo wa nabiilu lkhasaa'ili khasladaha teeda sarraysa khasaa'il alkhasaa'il nabiilu lkhasaa'il baa la yidhahdaa waay teeda wanaagsan macnaha khisaasha iyo sifooyinka teeda wanaagsan baa haddiiba labadan isku xidhay waqad istamaca wuxuu u dheg raariciyey cabaad ilaa muscab walxaal huwa yuratilu lqur'aana muscab oo qur-aanka tartiilinayo bisawtihi codkiisii ku tartiilinayo codkii alfidiy alfidiyi fidada loo nisbeeyey qurxoonaa addaafi'i deganaa iyo wa nabratihi isagoo qur-aanka ku tartiilinaya codkiis sawtkiis ashajiyati nabradii ashajiyati tiiraanyada lahayd qof markuu qur-aanka akhrinaya qaab tiiraanyaysan u akhrinayo oo cajaa'ib ah al aasirati dadka soo qafaalanaysa cod dadka soo jiidanaya oo soo qafaalanaya oo xoogaa oohin oohin ay ku dheehan tahay ayuu macnaha ku akhrinayay fa shuqifa waa la mamanaysiiyey cabaad bikalaamillahi ilaahi hadalkiisii xubban jacayl wa afsaxa lahu wuxuu u waasiciyey cabaad fii suwaydaa'i fu'aadihi qalbigiisa ama wadnihiisa dhexdiis barta madow ee wadnaha qalbiga ayuu u waasiciyey makaanan buu uga waasiciye makaankaasoo raxman waasaca wa jacalahu wuxuu ka dhigay shuqulahu shuqulkiisa ashaaqila shuqlinaya waay fa kaana wuxuu ahaa yuradiduhu fii leylihi kii qur-aanka ku celceliya fii leylihi iyo wa nahaarihi maalintiisaba wa xillihi degiddiisa iyo wa tarxaalihi guuriddiisa rarashadiisa xataa curifa ilaa la aqoonsaday waay marka ninkan laga sheekanaya markan intaani waa waa waa oo qur-aanka akhrinaya waa muscab weeyaan cabaad baa afku iga dhacay waxa weeyaan waa muscab ninkaa codka macaan leh oo qur-aanka tartiilinaya oo codkiisu dadka soo qafaalanaya waay saas u ahaa deedna intaan dambana waxa weeyaan waa isla sidaa weeyaan waxaa meeshaa marka ku jira xataa curifa ilaa loo la aqoonsaday bayna saxaabati saxaabada dhexdeeda bilimaam imaam baa loo baxshay wa sadiiqi lqur'aanna waa loo baxshay qur-aanka kii la saaxiibka ahaa waaya marka intaan dambe oo fashuqifa waa lagu mamanaysiiyey bikalaamillaahi xuban oo cabaad baa laga sheekaynaya markaas cabaad binu bishr waqad kaana rasuulu wuxuu ahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi yataja- yatahajadu kii tahajuda daata leylatin hameen fii beytin fii beyti caaisha caaisha gurigeeda beytkii almulaasiqi ku dheganaa lilmasjidi masaajidka nebiga fasamica sawta cabaad ibni bishrin cabaad ibnu bishri codkiisao nebigu maqlay walcalwa yaqra'u cabaad akhrinaya alqur'aana radban xaaliya mid qoyan nadiya cusub waa qoyan kamaa nazala bihi jibriilu tabtii jibriil ula soo degay isagoo u akhrinaya calaa qalbihi qalbiga nebigu uu la soo degay faqaala nebigu wuxuu yidhi yaa caaisha haadaa a haadaa kaasi sawtu cabaad ibni bishrin mayaa istifhaam baa soo qadaranaysaa qaala waxay tihi nacam haa yaa rasuula allah waa cabaad codkiisii qaala nebigu wuxuu yidhi allaahuma kfir lah ilaahay u dhaaf shahida cabaad ibnu bishrin wuxuu xaadiray maca rasuuli nebiga maciise salawaatullaahi calayhi mashaahidahu mashhadyaalkiisii goobihii kullahaa dhammaantood goobihii dagaalka dhammaan ayuu xaadiray wa kaana lahu waxa u ahaa fii kullin mid kasta oo minhaa ka mid ah mowqifun mowqif mowqifkaasoo yaliiqu bixaamili lqur'aani laa'iq u ah qofka xaamil qur-aanka ah macnaha dagaalladow galay mid kasta wuxuu ka soo hoyiyey wax laga filan karo qof qur-aan xambaarsan oo macnihiisa garanaya geesinimo iyo dadnimo iyo ma garanaysaa dhiiranaan wax u cunnama xaamilulqur'aan buu mowqif kasta ka muujiyey min daalika waxaa ka mid ah anna rasuula nebiga salawaatullaahi calayhi lamaa qafala nebigu marku noqday caa'idan xaaluu yahay mid ka laabanaya min gaswati daati ariqaac gaswadii la dhihi jiray daatu riqaac nazala bilmuslimiina muslimiinta wuxuu la degay nebigu fii shicbin waadi oo min ashicaabi waadiyaasha golaha ka mid ah meel gola waadi toga liyaqduu leylatahum habeenkooda inay ku gutaan fiihi togaas caawa halkan in la dego meel tog ah gol ah baa lagu furay nebigu la degay wa kaana axadulmuslimiina muslimiinta mid ka mida wuxuu ahaa qad sabaa mid soo qafaashay fii ahnaa'i lghaswati duulaanka daaturiqaac dhexdeedii imra'atan haweeney oo min nisaa'i lmushrikiina nimankii mushrikiinta ah xaasaskoodii ka mid ah baa nin muslima soo kacaysa fii kaybatin maqnaansho dhexdeed min zawjiha ninkeedii maqan yahay dee dadkii lasoo qafaashay ku jir falamaa xadara zawju ninkii qabay gabadhaas oo gaalka aha markuu yimid oo walam yejid imra'atahu xaaskiisana uusan helin aqsama wuxuu ku dhaartay billaati iyo walcuzaa waa laba sanam oo ilaahye u hayso muxuu dhaartu tahay layalxaqanna inuu haleelayo oo haleelayo ka daba tegayo bimuxammadin iyo wa asxaabihi wa anlaa yacuuda buu ku dhaartay inuusan soo noqonayn ilaa idaa araaqa inuu ka soo daadiyo minhum iyaga daman dhiig mooyaane inuu dhiig kala soo haro soo dilo dad ka mid ah uu ka daba tegayo buu dhaar ku maray mar haddii xaaskiisii la qafaashay maa kaada almuslimuuna muslimiintu uma dhowaan yuniikuuna inay arrumaan rawaaxilahum gaadiidkooda fi shicbi goshi ama fi shicbi waadigii yuniiquuna waa arumid geelaya marka la arumayo macnaa la farisiiyo juu la yidhahdo xataa qaala lahum rasuul ilaa nebigu yidhi salawaatullaahi calayh man yaxrusunaa yaana waardiyeynaya fii leylatina haadih hameenka naga tana war caawa yaa gaar naga qabanaya saasii awrtii loo arumay iyo gaadiidkii nebigu hadalkaasu faqaama ilayhi waxaa nebiga u istaagay cabaad binu bishr wa camaaru bnu yasaar waqaalaa waxay dhaheen naxnu hanaga yaa rasuula allah nagaa waardiyaha qabanayna wa kaana nebiyu nebigu wuxuu sal alla alay slm aakhaa mid walaaleeyey beynahumaa labadaa nin cabaad iyo camaar xiina qadima almuhaajiruuna markay awalba muhaajiriin yimaadeen cala almadiina dee nin waansaari waa garatay saxaabiga laga hadlayo wey ninkan kalena waa camaar binu yaasir oo makow ka yimi laba labadaas saasaa lagu loo walaalaynayay nin muhaajire nin ansaariya falamaa akhrajaa markay u baxeen ilaa fami shicbi gosha ama waadiga afkiisa inay waardiyahaya gaarka ka qabtaan qaala cabaad binu bish- bishrin baa wuxuu yidhi liakhiihi walaalka camaar binu yasaar wuxuu ku yidhi ayu shadrayi leyli hameenka labadiisa gelin keebaa tu tuuhiru dooranaysaa an tanaama fiihi inaad seexatid hameenkaan qaybsanaynaaye gelinka horaad seexano anaa waardiyaha qabta mise kan horaad waardiyaha qabanaysa awalihi ama aakhirihi ma xagga hore mise xagga dambe faqaala camaar baa yidhi balaa anaamu waan seexanayaa fii awalihi ma anuu gelinka horaan seexanaya yidhi camaar wadajaca waa wuxuu si jiibsaday kayra baciidin meelaan ka fogeyn canhu cabaad meelaan ka fogeyn kaana leylu hameenku wuxuu ahaa saajiyan mid daboolaya macnaha haadi'an deggan waadican xasiloon hameen iska mugdiyahoo deggan oo xasiloon oo waawey buu ahaa ayib والضحى والليل إذا سجى ساجيا وكان النجم wuxuu ahaa najmiga oo xidigaha ah washajaru geedaha wal waa yahay walxajaru dhagaxu tusabixu tii tasbiixsata bixamdi rabbiha mar baa najmiga xataa waxaa loo isticmaalaa geedaha kuwa yaryar والنجم والشجر يسجدان dhir yar iyo dhir waaweynba dhagax tusabixu bixamdi rabbiha wa tuqadisu lahu ilaahay bay dahiraysa waa maxay geedaha siday u maaragtay liicliicayaan iyo nidaamka iyo sida hameenku iyo hameen iska cibaado oo wax kastaba haddee ilaahay iskaga tasbiixsanayaan baa jawigu iska ahaa fataaqat nafsu cabaad binu bishri baa waxay u cishqiday ila alcibaada allela wax kasta waa cibaadaysanaya adna cibaadayso saacadahaani saacado cibaado ku fiican weeyaan xasiloonnidan iyo deganaanshahan iyo arrintan habbiga ah washtaaqa qalbigu qalbigiisu wuxuu u cishqiya ila alqur'aani waa ninkii qur-aanku tukan jiray ajzaada wa kaana wuxuu ahaa axlaa maa yaxluu lahu lqur'aanu axlaa maa yaxluu axlaa maa yaxluu lahu lqur'aanu qur-aanku maruu u macaanaado markuu ugu macaan badan yahay idaa ratalahu markuu qur-aanka kala dhigdhigo musaliyan xaaliyo markuu tukanayo markuu qur-aanka ku tukanayo akhrinayo isagoo salaad ku jira markaasoo qur-aanku ugu macaanaan badnaa ninkan cabaadah fa jamaca wuxuu jamciyey maya fa yajmacu wuxuu jamcinaya markaa mutcata salaati salaada raaxadeeda ilaa mutcati tilaawati tilaawada raaxadeeda labadaas ku raaxaysanay salaadii iyo qira'at lqur-aanki fatawajaha ila alqiblati qiblada intii ka ah ayuu u jeensaday wadakhala fi salaati buu gala wadafiqa wuxuu gudagalay yaqra'u inuu akhrinayo min suurati اlkaafi bisawtihi ashajiyi tiraanyada lahaa annadiyi cusbaa alcadbi macaanaa ama qoyanaana waa dhex ka dhaha wa fii ma huwa saabixun maruu iska dhex dabaalanayo fii haada nuuri ilaahiy nuurkaa ilaahiga loo nisbeeyey al asnaa ee ifka badnaa yaa kaariqun maruu iska yahay mid ku haftaysan yaa ku qarqisan fii la'laa'i diyaa'ihi iftiinkiis ifafyaalkiis bilicbilicdiis la'laa aqbala arajulu nin baa soo qabl waa ninkii aqbala arajulu ninkii xaaskiisa laga soo dhacay arajulu ninkii xaaskiisa lasoo qafaashay baa soo qaabilay yaxufu xaalu dadejinaya alkhudaa tilaabada tan iyo maanta uu soo raadahayey meeshii nabiga saxaabadu mare falamaa ra'aa markuu arkay cabaadan min baciidin meel fog togi markuu ka soo dhacay ilaa afka togay raggaani joogaan cabaad markuu arkay meel fogna ishiisu kaga dhacday muntasiban xaaluya cabaad mid taagan calaa fami shicbi toga ama gosha ama waadiga afkiisa carafa wuxuu gartay ninkii ana nabiya sal lla alay slam iyo wasaxbahu bidaakhili toga gudihiisa inay ku jiraan ninkaana meesha toga looga soo daadegou joogaa wa annahu ninkan taagana xaarisul qoomi qoomka ninka waaridyaha kaaya inuu yahay kaartadii waa u baxday fa watara qowsahu qowskiisibow yaa buu adkaysa bimacnaa marka la shiishayo qaansada oo la soo rogto oo kale weeyaan wa tanaawala sahman leebna waa soo qaatay waa laacay min kinaanatiboo ka laacay meeshii lagu ridan jiray sahmiyada oo hadda booshka loo yaqaanoo kale ah kiishka ah wa ramaahu bihi wuxuu ku soo ganay leebkii cabaad fa wadacahu fiihi waa ku dhufta waa la hel ninkaana salaad buu ku jiraa fantazacahu leebkii waa iska siibay cabaad min jasadihi jirkiisuu ka siibay leebkii u iska soo dhuftay saxaabigii wamadaa waa tegay mutadafiqan xaalo yahay kii ku qolqolaya fii tilaawatihi tilaawadiisii qur-aan akhriskiisa aariqan xaalo yahay fii salaatihi aariqan xaalo yahay mid ku qarqoonsanoo ku haftaysan fii salaatihi salaadiisa macnaha mid wata salaadiisa faramaahur ma isbedelin leebkiina waa iska saara meeshii dhiig baa ka soo boodaya leebka laga soo saaray faramaahur rajulu ninkii baa misna ku soo ganay biaakhara leeb kale fa wadacahu fiihi waa ku dhex dhufta waa dhex deji fantazachu kana wuu iska soo siibay saxaabigu kaman tazaca saabiqahu kii ka horeeyaba soo iskaga soo baxshay faramaahu salaada kama bixin weli faramaahu bihaaliin leeb saddexaad buu ku soo gana fantazacahu waa iska siibay kaman tazaca saabiqayhi labadii horeba soo iskaga soo saaray waxaa dhigi waxaa imaanaya waxba salaada yeelmayaan horey buu u wadaa wazaxafa saddex waran baa ku leeb baa ku dhacay waa waa daciif waa guurguurtay xataa qadaa ilaa u ahaaday qariiban meel u dhow min saaxiibihi saaxiibkiisa halkan iska hurda ninkii camaar aha wayqadahu waa toosiyey qaa'ilan xaal uu ku leeyahay cabaad baa yidhi inhad warkac faqad afkhanatnii waxaa i daciifisay aljiraaxu dhaawacyadii dhaawacyadii baa i daciifiye dhaawacyo culus iyo nabarro culus baa laygu dhuftaye awoodayda waa dhacday warbalisaag falamaa ra'aahumaa ninkii marka arajulu ninkii markuu arkay labadaa nin kan jiifa iyo kow wax ku dhuftay wallaa waa jeensaday haariban xalay mid cararaya xagaho wax ka degay waa fakada waxaanad waxaa dhowaatay iltifaatatun milicsi min camaarin camaar xaggiisa xoogaa milicsigaa ka yimid ilaa cabaadin buu saa u fiiriyey fa ra'aa wuxuu arkay addimaa'a dhiigagiiyo tanzifu burqanays haziiratan xaala tahay mid tiro badan min jiraaxihi dhaawacyadiisa ahalaaata saddexdaa saddexdii meelood oo leebku kaga dhacay sahmi baa dhiiggii saa uga butaacaya fa qaala lahu wuxuu ku yidhi camaar cabaad yaa yaa subxaana allah yaa subxaana allah ilaahay nasahnaantiis hallaa iqadtanii maxaada ii toosin cinda awali sahmin leebkii u horeeyo ramaaka bihi ninku kugu dhufto faqaala cabaad wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa niyahow fii suuratin suurad dhexdeed suuraddaasoo aqra'uhaa aan akhrinayo falan uxiba ma aanan jeclaysan an aqdacaha inaan suuradda kala gooyo waa alkahfiye xataa afraqa minhaa ilaa aan dhammaynayo suuraddaas inaan dhammeeya baan rabay aad baan u jeclaha akhriskeede waayo wax kale inu kaga mashquulow diidaya hadda laakiin dadku markay qur-aanka akhrinaya maxay ku mashquulsan yihiin xisaabaad kale moobeello cayaar wax maaratay waxyaalo kale saa ugu falaadayaan dadku ilaahna badbaasho waayimullaahi cala alaqal hadduu qofku xataa cid la hadlaya ama waxaas moobeellada ay maaratay dan ka gasho ta kitaabka isku laabo yaa oo joojiyo qur-aanka markaa ha la hadlo hadhowna intou acuudu ka bilaabo misna qur-aankiisa halkiisa ha ka wato waayimullaahi ilaahay baan ku dhaartay lowlaa khowfii cabsidayda aan ka baqaya haddaysan jidheen min an udayica inaan dayico faqran furin oo amaranii rasuulullaahi nebi moxamed i amray sal alla alay slm bixifdihi furintaa ilaalinteeda ilaa nebigaa yidhi yaa waardiye naga qabanaye meesha inaan dayico haddaanan ka baqayn lakaana wuxuu ahaa qadcu nafsi nafteeda goynteedu axabu ilaya mid laiga kalgacal badan yahay min qadcaha suuradda goynteeda furintaasaan hadda kuu toosiyey oo nebiga hawl inoo wada dira eh haddaanan furintaa in laga soo galo ka baqayn naftaydu hayba iga dhacday qur-aanka oo sii wadi lahaa waay intaan suuradda kala goynaya walamaa nashibat waagii dambe uma dhimane ninka waa ka kacay wixii ku dhacaybe walamaa nashibat markay qaraxday aan dhahno waay xuruubu riddati riddada dagaaladeedii calaa cahdi abi bakrin radiallahu canhu xilliga abibakar baa dad badan diinta ka baxeen oo ridoobeen oo ka laabtay iyaga waxyaalo is- isku qancinaya aan waxba ka jirin dagaaladaa markay qarxeen jahaza sidiiqu sidiiqii oo abubakar ah wuxuu diyaariyey jeyshan oo kafiifan badan lilqadaa'i ka takhallusid calaa fitnati musaylimata alkadaab waxaa dadku la ridoobayaa balaaya halkan aan u fadhida jeexoo musaylimatulkadaab la yihahdo nebinimo sheeganaya kaas in laga takhalluso buu ciidan u diyaari iyo wa ikhdaaci lmurtadiina murtadiinta hooskeenidooda aladiina murtadiintaasoo daaharuuhu mu- ee, musaylima ca- ee, gacan siiyey macnaha saacidey oo caawiyey iyo waycaadatin ku soo celintooda murtadiinta ilaa xadiirati alislaami islaamnimada xeradeeda daydka iyo xerada islaamka in lagu soo celiyo baa ciidankaa loogu talgalo fa kaana cabaad bin bishrin wuxuu ahaa fii daliicati daalika aljeyshi ciidankaa isagaa caaradkiisa murtadiinta la dagaalaya waqad ra'aa cabbaadun cabbaad wuxuu arka khilaala almacaarik dagaallada dhexdoodii allatii dagaalladaasoo lam yuxaqiqi lmuslimuuna muslimiintu aysan xaqiijin fiihaa dhexdeeda nasran nasri oo yudkaru la sheego guul la taaban karo dagaallo aan laga gaarin markuu arkay oo maxaa muslimiinta ku dhacay oo min tawaakulil ansaari ansaar isku hallayntooda ah cala almuhaajiriina isku hallaynayaan wa tawaakuli lmuhaajiriina muhaajiriin isku hallayntooda cala alansaari isku hallaynayaan yaa markuu arkay maa shay markuu arkay shaxana sadrahu laabtiisa ka buuxiyey asan tiiraanyo iyo waqaydan caro wa samica wuxuuna maqlay min tanaabusihim iscaayidooda macnaha isceebayntooda maa shay xashaa buuxiyey samcahu dhegtiisa jamran dhuxul iyo shawkan qodaxa ilaa marka hore qof nebi maxamed ardaygiisi ah oo weligii dhegtiisa iyo qalbigiisa wanaag maqlayeen dad iscaacaaya markuu arko waxay ka dhigan tahay waxuu ka qaban dhacyoonayo sida dhagaxa dhuxulo dabah iyo qodax looga mudmudayoo kale wax dhegihiisa waxaa ka buuxiyo arka fayqana wuxuu yaqiin- yaqiinsaday annahu shaaniya laa najaaxa guul inaysan u ahaan lilmuslimiina fii haadihi almacaariki dagaaladan addaaxinati ee shiidmiraha ee khatarta ah macnaha ilaa idaa tamayaza kullun mid kasta in markuu socmo mooyaane oo min alfariiqayni labada kooxood muhaajiriin iyo ansaar can alansaari kooxda kale liyataxamala inuu xambaaro mas-uuliyatahu mas-uuliyaddiisa waxdow keliga xaalu yahay ciidanka haddii laysku dhex firdhiyo waxba ma keenayaan laakiin hadday kala magacaaban yihiin koox fulaan jamaacatu fulaan guuta fulaan yaa een, saa ay kala yihiin waxay keenaysaa qolo kasta inay dadaasho isdhaayaan ceeb idin raacin wixii dhacana iyagu mas-uuliyaddeeda qaadaan qoladaasaa waxaa ku dhaceen qoladaasaa halkaa ka baxday qoladaasaa guushaa soo hoysay nidaamkii bay keenayaan markaas waaye waxaa la kala sooco yidhi raggan sidaan laysku dhex yaacsho is- wada hadhadlayo oo isdacaadaynayo oo een, qoloba qolo ku hadlaynayso waaye waay iyo waliyuclama in la ogaado almujaahiduuna kuwa mujaahidiinta asaabiruuna saabiriinta xaqan dhab ahaan kuwa dhabtaa in laga ogaado kuwaan dhabta ahayn wa fi leylati habeenka allati habeenkaasoo sabaqat ilmacrakata dagaalkii ka horreysay macrakadii alxaasimata kala goysay yaa alxaasima baa la dhahaa, alxaasimati yaa goysay la kala baxay macnaha ra'aa cabaad binu bishrin waxaa arka fii maa yaraahu naa'imu qofka hurdo wuxuu arko dhexdeeda manaam ana samaa cirkiioo infarajad lahu u furantay cirkii baa albaabu furay falamaa dakhala fiihaa marku galay dammadhu ilayhaa xaggeeda usoo dunta cabaad wa aqlaqad wayna xidha caleyhi dushiisa baabaha albaab baa loo furay dhulkuu ka tegay cirkii buu galay cirkii markuu galana cirkii albaabkii u xirtay dhulkii waa laga yimi waa manaam fasir buu u baahan yahay waaya qofka yaqaan baa fasiraya qof kasta ma fasiri karo falama asbaxa markuu waa berisay xadaa manaamka wuxuu u sheegay abaa saciid abaa saciidin alkhudriya biru'yaahu manaamkiisa riyadiisa wa qaala wuxuu yidhi wallaahi abi saciid inahaa iyadu ashahaadatu waa shahiidnimo yaa abaa saciid dee qofku markau dhinto ruuxdiisiba xaggaa loo dhigayaa samadaanka laga furaayo ama halkaasaa la geeyaa ciliyiin baa la geynaya war waa shahiidnimaa jidha bay yidhi waa dhimanaysaa waaba soo rabay ka nexmeeya isagoy falamaa dalaca annahaar waxaan kaloo qabyaaladaysanoo dagaalada iyo fitanaaya waxaasaa qofku waxuu ka carara ay tahay oo hadduu wax ku darsado ama ku dhinto maaragtay si khayr loogu rajeeya ayadha leanna waa fitan iyo balaayo amaa qof mar hadduu isubo xaqii inuu taagan yahay oo wixii xaq yihiin oo adduunna uusan ku waareen hadduu sidaan ku dhintana saxdii ku taagan yahay oo janna ilaahay ka helayo maba rababa adduunkan waay falamaa dalaca nahaaru maalintii markay soo dhalatay wasuni falqitaalu dagaalkiina la bilaabay calaa cabaad bnu bishrin cabaad bnu bishir wuxuu fuulay nashazan taallo waay meel xoogaa sarraysoo dhulka ah taag ah buu ka baxa oo min alard wajacala wuxuu gudagalay yasiixu inay qoylinayo yaa macshara alansaar tamayazuu min annaas war dadka dhinac uga istaaga keligiin idinkoo aad dagaalama ha isku dhex darinina dadka waxdimuu jajabiya jufuuna suyuufi seefaha galalkooda jajabiye seefta haddii mar galkeeda la jajabiyo seef la rabo in hadhow la dhaqda maaha waxa weeyaan marakan unbaa la rabaa in lagu baabao oo lagu baabiyo wixii baabi'in karo seef hadhowti galkeeda iyo laxajecla iyo la ilaashanaya ma ah waaye walaa tatruku lislaama waaye islaamka ha ka teginina yuutaaxaa looga imaanaya min qibalikum jihadina islaamka dhankiina yaan laga jibin dhankiina yaan laga asiibin wamaa zaala kama zuulin yuradidu dalika nidaa dhawaaqa maalintaas o dhan inuu celcelinayo xata ijtamaca calayhi ilaa ay kaga soo urureen naxwu arbacatu miatin naxwu arbaci miatin afar boqol oo minhum ansaara calaa ra'sihim uu hogaaminayo baan dhihi karnaa madaxooda yahay macnaha haabitu bnu qaysin dhinac u istaaga soo soocma kaalay so u lahaa afar boqoloo ansaari baa soo ururay waxaa madaxa carabka waxaa ahaa haabit bnu qays ninka cajaa'ibkaa walbaraau bnu maalikin baraau bnu maalik waaya kulligood baa kitaabkaan ay ku jiraan ayb albaraa binu maalikun baan soo qaadan ninka le haabit bnu qays waa kuu dambeeya waxaa kaloo carabka ahaa waa abudujaana waa ninkii caanka ahaa saaxiibu sayfi rasuulilahi sal sl rasuulka ilaahay seeftiisa ninkii uu saaxiibka ahaa wey wamadaa cabaad bnu bishrinna wuxuu la tegey biman macahu dadkii maciisa ah yashuqu isagoo saa u dilaacinaya asufuufa safafyaalka gaalada bisayfihi seeftiisa hal mar buu saas u jiraya wayalqaa wuxuuna la kulmeeyey alxutuufa dhimashooyin mowd iyo halaag dhibashooyin buu la kulmi bisadrii laabtiis waay xataa kusirad ilaa la jabiyey maalintaa shawkatu musaylimata alkadaabi awooddiisii musaylima ninkii la dhihi jiray waa la jebiyey ko waa la jebiyey iyo waman macahu wixii la socday waulji-uu waxaa loo dhibgeliyey ilaa xadiiqati lmowt hadda ka horan soo mar beertii geyrida beertii lagu baaba'ay oo deganaa baa loo dhibgeliyey macaan saldhigiisa baa la qabsay wa hunaaka halkaas oo ah cinda aswaari alxadiiqati beertaas suurkeeda iyo derbigeeda iyo siligeeda agteeda buu saqada dhacay cabaad bnu bishri shahiidan xaaluu yahay mudarajan xaal mid lagu dharoobay bidimaa'ihi dhiigagis halkaasuu ku dhintay isagoo dhiig ku dharan yahay wa fiihi dhexdiisa waxaa ahaa maa fiihi waay wixii dhexdiisa ah oo min darabaati suyuufi seefalla dhicidooda wuxuu maantao dhan safaf dhex jiirayay iyana dhankooday kala dhacayeen seefar garaacood iyo wa dacanaati rimaaxi waramo duuridood lagu wareemay iyo wa waqci sihaami leebab la dhicidood waran iyo leeb waay xataa inahum iyagu saxaabadaay lam yacrifuuhu maba aysan aqoonsan cabaad binu bishr ilaa bicalaamatin calaamadoo kaanad ahaan jiray fii jasadihi jirkiisa calaamad ku taallay baa lagu garta ilaa qofka meel kasta haddii la gooyo oo la dhaawaco meel kasta nabar ku yaal qofkii lama garanayo calaamadaasaa markii dambe lagu gartay radia allaahu canhu wa ardaah wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab